إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana doornimadan waxaa ka mid ah weerar ciidamada shisheeye gaari looga gubayay ayaa maanta mar kale waxauu ka dhacay gobolka shabeellaha hoose iyadoo askar badanna ay ku dhinteen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa saaka dagaal waxay kula wareegeen deegaanka daynuuna ee dulaadka magaalada baydhabo askarta shisheeye ee ku sugan janaale ayaa xalay waxay la kulmeen weerar culus oo kaga yimid dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin sarkaal ka tirsan dowladda federaalk oo ku dhaawacmay qarax dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho ayaa laga dayrinayaa xaaladiisa caafimaadda mid ka mid a indhalgaradka soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay howlgalkii xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku dishay cabdicasiis afrika oo ahaa sarkaal ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka iyo weliba warbaahinteeda maxbuus ayaa waxaa lagu dhex dilay xabsi ku yaala dalka kenya ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiyana waxa uu sheegay in uu aadayo furmaha hore ee dagaalka si uu u hogaamiyo dagaalka ka dhanka ah tigreega inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyargaroob warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن weerar gaari looga gubay ciidamada shisheeye ayaa maanta mar kale waxa uu ka dhacay gobolka shabeellaha hoose kaas oo askar badanna ay ku dhinteen maxamed ciise ayaa ka warramaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxay aad usii laba jibaareen weeraradooda ka dhanka ah ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka iyagoo maanta fuliyey weeraro geystay khasaare badan guutada qaraxyada ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa waxay qarax la beegsadeen gaari xamuul ah oo ciidan siday kaasoo gebi ahaanba basbeelay gaariga oo noociisu ahaa b g ayaa waxaa saarnaa ciidamo u dhashay dalka uganda waxaana lagu helay buufow oo u dhow magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose in ka badan toban askari oo gaariga saarneed ayaa waxaa ka badbaadiyay oo keliya hal askari oo uu qaraxu kor u tuuray sida ay inuu xaqiijiyeen ilo wareedyo kala duwan daqiiqado kadib dhacdadan waxaa ciidamada shisheeye usoo degtay diyaarad helikobter ah taasoo qaaday hilbaha ciidamada ku dhintay qaraxa iyo askarigii ka badbaadiyey oo ahaa nin aada u shoogsan ciidamada shisheeye ayaa noqday kuwa aada loo xakameeyey dhaqdhaqaaqyadooda iyadoo dadku sheegayaan in haddaan sidan loo xakameyn lahayn ay bulshada ku xasuuqi lahaayeen meel walba ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa saaka dagaal waxay kula wareegeen deegaanka daynuuna ee duleedka magaalada baydhabo geesta kalena askarta shisheeye ee ku sugan janaale ayaa xalay waxay la kulmeen weerar culus oo kaga yimid dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin cabdisamed cabdulahi ayaa wararkan inoo haya ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa saakay xilli hore waxa ay weerar ku qaadeen deegaana hoostaga duleedka magaalada baydhabo ee gobolka baay deegaanka la weeraray oo lagu magacaabo daynuunay ayaa waxaa xarun milatiri ku lahaa ciidamada maamulka koonfur galbeed oo ay halkaas geeyeen xabashida itoobiya aroortii hore ee saakay ayay askartan waxa ay la kulmeen rasaas culus oo kaga timid xoogaga mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka baay dagaal muddo daqiiqada ah socday ka gadaal waxaa saldhigga baneeye oo isaga cararay ciidamadii maamulka koonfur galbeed ee ku sugnaa mujaahidiinta ayaa gudaha saldhigga galay waxayna halkaa ka taageen calanka madow oo ay ku qoran tahay kelimada towxiidka waxaa lagu soo waramayaa in firxadka ciidamadii maamulka koonfur galbeed ee saldhigga ka baxsaday ay qaarkood aadeen dhanka iyo magaalada baydhabo halka qaybta hartayna ay isku maqiiqeen hawdka ka agdhowaa goobta uu dagaalka ka dhacay weli warqabadka alfurqaan ma soo gaarin faahfaahin ku aadan dagaalka ka dhacay daynuunay deegaanka saakay lagu dagaalamay ee daynuunay ayaa horey waxaa uga dhacay weeraro culus oo ay mujaahidiinta al-shabaab ku beegsadeen ciidamada halkaa la geeyey dagaaladii cuslaa ee halkaas ka dhacay in badan oo ka mid ah waxaa askar looga dilay maamulka koonfur galbeed qaarkood waxa ay kasoo muuqdeen muuqaalo ay baahisay alkataib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada shabaabul mujaahidiin dhanka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxa ay dagaal culus ku qaadeen saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin magaalada jannaale ee gobolkaas dagaalka ka dhacay jannaale ayaa waxaa lagu beegsaday soo duulayaasha ka yimid dhanka iyo yuganda iyo sidoo kale askarta farmaajo faahfaahin ku aadan isna lama helin dagaalkan waxay imaanayaan dagaalada ka kala dhacay dayanuunay iyo janaale xilli maalintii shalay qaraxyo waaweyn ay ka dhaceen duleedka magaalada marko kuwaas oo lagu beegsaday ciidamada kasoo duulay dalka uganda mid ka mid a qaraxyadaas ayaa waxaa ciidamada shisheeye looga gubay gaari taaw ah oo ay saarnaayeen askar badan halkaana waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday askartii saarneed gaariga waxaa jiray in goobta uu qaraxa ka dhacay ay ku soo degtay mid ka mid a diyaaradaha helikabtarka loo yaqaano oo ay leeyihiin ciidamada la baxay amisom taas oo daabushay meydadka iyo dhaawacyada askarta ku waxyeeloobay qaraxa isku soo wada duubo howlgallada ay fulinayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dhanka ah shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo sidoo kale soomaalida la shaqaysa ayaa muddooyinkan dambe sii kordhaya sarkaal ka tirsan dowladda federaalka oo ku dhaawacmay qarax dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa laga dayrinayaa xaaladiisa caafimaadda ninkan oo lagu magacaabo sharma arke waa agaasimaha telefishinka dowladda federaalka afkeeda ku hadla ninkan ayaa wuxuu ku dhaawacmay qarax dhowaan ka dhacay agaarka daljirka dahsoon ee magaalada muqdisho halkaa uu ku dhintay sarkaal ka tirsana sirdoonka dowladda federaalka ah sidoo kalena weriye ahaa laguna magacaabi jiray cabdicasiis africa wararka qaar waxa ay sheegayaan in sharma arke laga yaabo in loo qaado dalka turkiga ilaa iyo hadda muuqaalka sharma arke siduu u egyahay dowladda federaalka ahi saxaafadda ma tusin qaraxa xarakada shabaabul mujaahidiin ay la beegsatay saraakiishan ayaa wuxuu ahaa mid aada u xoogan waxaana la arkayay gaarigii ay wateen oo aada u burburay dowladda federaalk ayaa waxaa lagu eedeeyey in ay doonayso in shakhsiyaad iyadoo ay wadato ay xildhibaano ka dhigto iyadoo dhaqdhaqaaq siyaasadeedna uu ka jiro magaalada dhuusamareeb sakriyo cumar ayaa warkan inoo haya madaxii hore ee sirdoonka dowladda federaalka ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan tuur yare oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu eedeyn kala duldhacay madaxda dowladda federaalka isagoona ku eedeeya kuwo boob iyo wax isdabamarin ku hayo kuraasta baarlamaanka gaar ahaan kuwa dhanka galmudug waxa uu sheegay in kuraasta qayb ka mid ah ay iibsatay dowladda federaalka halka qaybta kale ay soo hartayna ay qaateen asxaabta shirka wadaagga la ah dowladda federaalka ayuu hadalkiisa sii raaciyey tuur yare mar uu ka hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo sida ay u socdaan waxaan xog ahaan ku haynaa oo la wada og yahay oo stakeholderska siyaasiyiintu ay og tahay kuraasta galmudug taalla in loo qaybsaday laba qaybood qaybta badan oo filla soomaaliya soo qoranayso ayna ka gadanayso maamulka iyo qayb yar oo maamulka xaggiisa ka imaanaysa oo ayaguna ah dadkii wax u xoogay oo saaxiibo siyaasadeed u ah oo markii madaxweynaha asiga laga dhigayay u xoogay muhonhanaanku isagu ku yimid dadkii mas-uulka ka ahaa intaas ayuu ku leeyaha waana in yar kuraasta aqalka hoose meeshaa taalla saddex marka loo dhigo laba dhigoo ka mid a waxaa loo xoogayaa filla soomaaliya lambaro ayaana ku qoran lambaradaasna dad magacay kusoo hoos qortaa la yidhi dowladda federaalka oo ku jirto marxalad kala guur ah ayaa waxaa dadaallo dheeri ah bixinayo madaxda siyaasiyiinta iyo dhammaan xubnaha ka mid ah kuwaasi oo mid weliba uu doonayo inuu ku guulaysto xil uu hayo afarta sano ee soo socda si uu jeebka kaga buuxsado muddada kooban ee uu hayn doono xilkaasi mid ka mid a dheergaradka soomaaliyeed ayaa waxauu ka hadlay howlgalkii xarakada shabaab almujaahidiin ay ku dishay cabdicasiis africa oo ahaa sarkaal sirdoon sidoo kalena weriye ahaa maxamed daahir calasow ayaa ka warramaya nabadoon maxamed axmed guuleed oo milicsaday taariikhda madow cabdicasiis afrika oo xarakada shabaabulmujaahidiin muddo ay raadinaysay kadib ku dishay magaalada muqdisho ayaa sheegay in uu ahaa nin aad u xun oo dhibay reer muqdisho guuleed ayaa tilmaamay in dadka muqdisho ay ku farxeen dilka afrika islamarkaana ay isla wadaageen marka ay maqleen geeridiisa waxa uu ku tilmaamay inuu ahaa mooryaan anshax daran oo fasahaad ku barbaaray kuna caanbaxay islaan nacayb dad badan baa ku farxay dilkiis oo rag badan iyo maaragtay gabdho badan oo muqdisho jooga ummad badan baa ku faraxday intii maaragtay xunaantiisa ogeyd oo dhan baa la soo ogeysiiyey xamar baa layga soo wacay dadkii yaqiina oo waa isku dirdireen qofba saaxiibkiis qofba aaskiis arrin farxad le oo farxaddaas dad badan oo soomaaliyeed oo muslimiina saamaysay bay ahayd dilkiis weriye ma uusan ahayne mooriyaan buu ahaa ansha xun inta hadda aan baranay oo mooryaan iyo meelaha lamidaho ridada iyo gaaladu joogaan ninkii ugu ansha xun buu ahaa oo ugu dhibaatayn badan oo maaragtay aad u dhib badan oo weriye keliya ma ahayn hadde ciidanna waa ciidan kusheegana waa ahaa mooryaanta nabadoonka oo hadalkiisa sii wata ayaa la weydiiyey waxa ugu wacan in afrika uu gaaray sifaha uu ku tilmaamay waxaa u sababahaabay ila tahay horta maaragtay asalkii hore wuxuu ahaa dadka ka samaysan eherusharka heerkaas waxaa gaarsiiyey adduunyo iyo maaragtay gaaladu waxa ku siiso iyo raadis iyo xoolo adduunyaa gaarsiiyey waayo gaaladu ninka haddee lay kuuron yahay islaamka nacab waxbay siisaa xilli haddaa waxaa jirtay dhinacaas oo tawfiiq iyo meelahaas isbaara u ooli jirtay intuusan saxaafadda soo gelin ninkaasi koobka anshaxumada ayuu qaaday koobka alla ka fogaanshuhuu qaaday nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag ayaa gabagabada waraysiga fariin u diray wariyaasha ay shaqo wadaagga ahaayeen afrika waxaan kula talin lahaa nimanka cabdicasiis afrika uu barbaarshay oo anshaxumada ku hogaanshay waa arkaysaan meesha uu ku dambeeyey iyo sida u dambeeyey iyo cawaaqib xumada uu maaragtay la kulmay waad arkaysaan waxaan kula dardaarmi lahaa ilaahay u toobad keena oo qadkii cabdicasiis africa uu idiin jeexay ka soo hara oo ilaahay uga toobad keenaan odhan lahaa dabbihiisii baad ku socotaane inta goorigoortay oo aad nooshihiin malag goor meeluu idiin sii jira ma taqaaniin ilaahay baa yaqaaneen ilaahay u toobad keena ilaahay idin abuurtay oo laxaadka idiin yeelay oo indhaha idiin yeelay ilaahay u toobad keena ilaahayna barya caqliga idinka maqano idinka lunshay oo idinka lumay inuu idiin soo cesho cabdicasiis afrika ayaa ahaa sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda dowladda federaalka dalkiisana waxaa cambaareeyey dowladda maraykanka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka ayaa sheegay inay si kulul u cambaaraynayaan weerarkii xarakatu shabaabul mujaahidiin ay ku dishay afrika oo ahaa agaasimihii idaacadda dowladda maraykanku waxa uu cambaaraynayaa howlgalkaasi argagixiso ee shabaabku ku dileen cabdicasiis afrika kuna dhaawaceen sharma arki warsame ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sheegtay in cabdicasiis afrika muddo ay ku raad joogeen isagoo loo haystay dembiyo dhowr ah oo uu ka galay islaamka gabagabadii bayaanka shabaabulmujaahidiin ay ka soo saareen dilka afrika ayay ugu goodiyeen cid kasta oo af ama adin kula dagaalanta mujaahidiinta maxbuus ayaa waxaa lagu dhex dilay xabsi ku yaalla dalka kenya maxamed cali aadan ayaa ka warramaya wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa ku warramaya in maxbuus u dhashay dalkaas uu isku dhex dilay xabsi uu ku xirnaa kaasoo ku yaalla gudaha dalka kenya david ondaro oo afar iyo labaatan jir ah islamarkaana ah maxbuuska kenyaanka ah ayaa isdilay isagoo adeegsanaya suun waxaana la helay meydkiisa oo ka laalaada qolkii uu kaga xirnaa xabsiga uu ku jiray maxbuuskan isdilay ayay booliiska dalka kenya sheegeen in la soo xiray toddoba iyo tobankii bishan waxaana lagu soo eedeeyey inuu xaday mooto uu qof kale lahaa booliiska dalka kenya ayaa sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan dhacdadan dalka kenya ayaa waxaa ku badan falalka noocaan ah waxayna dhacdadan ku soo aadaysaa iyadoo maalmo ka hor sargaal ka tirsan booliiska dalkaas uu isku dilay gudaha kenya halka warkaa dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa waxa uu sheegay inuu aadayo furmaha hore ee dagaalka si uu u hogaamiyo dagaalka dhanka ah tigreega abey axmed ayaa qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay twitterka waxa uu ku sheegay in maanta oo talaado ah uu aadi doono furmaha hore ee dagaalka si uu u hogaamiyo dagaalka ka dhanka ah jabhadda t b l f amaba tigreega ee doonaysa in talada dalka etoobiya ay mar kale gacanta ku dhigto abey axmed waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la difaaco dalka etoobiya oo uu sheegay inuu halis wajahayo wuxuuna ugu baaqay shacabka waddankiisa inay hub ka qaataan islamarkaasina furmaha hore ee dagaalka ay buuxdhaafiyaan laga bilaabo talaadada waxaan aadayaa furmaha hore ee dagaalka si aan u hogaamiyo ciidamadeenna ayuu abey axmed ku yidhi qoraalka uu tiwitterka soo dhigay wuxuu intaasi raaciyey asigoo shacabka etoobiya ku dhiirigelinaya in dagaalka ay ka qayb galaan kuwa doonaya inay ka mid ahaadaan shacabka etoobiya taariikhdana ay albaabka u furaan maanta ha difaacano waddanka waxaad nagula kulmi doontaan furmaha hore ee dagaalka hadalka ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed waxa uu ku soo aadayaa iyada oo weli dagaallo culus ay dhex marayaan ciidamada dowladda federaalk ee etoobiya iyo jabhadaha ka soo horjeeda oo iyagu tun weyn yihiin tigreega iyo ooromada magaalada adisababa ee caasimadda waddanka etoobiya waxaa ka taagan xaalad jahawareer ah maadaama jabhaduhu ay ku soo siqayaan dagaalka dhex maray dowladda etoobiya iyo qowmiyadaha diidan sida tigreega ayaa waxa uu bilowday bishii nofembar ee sanadkii hore ee laba kun iyo labaatankii waxaana tirakoobyo la sameeyey lagu sheegay inay ku dhinteen kumanaan ruux oo dhinacyada dagaalamay ah iyo weliba dad shacab ah halka malaayiin kalena ay ku barakaceen kuwaas oo qaarkood ku dacdaraysan yihiin dalka etoobiya la dariska ah ee suudaan warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa